hirdaweyne amxaar iyo kufaar waa la caybsadaye balgalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkaya cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan ciribkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan qeybta lixaad ee barnaamijyada tixanaha ah ee ciwaankoodu yahay dib usoo kabashada magaalada ceelbuur qeybtan waxay daba socotaa tii u dambeysay ee malabka ku saabsaneed waxayna qaar ka mida ganacsatada malabka si qoto dheer ugu falanqaynayaan habka ay u daryeelaan shinnida si ay faa'iido badan uga helaan waxaana soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali waxaa cajiib ah qaabka shinnidu ay u shaqaynayso haddii aad tahay qof shinnada xanaaneeya islamarkaasina ay weysa daaq ku filan waxay ka baxaysaa xerada ay kuugu jirtay kadibna waxay ku biiraysaa shinnida kale ee duurka deggan gaar ahaana waxay raadsanaysaa meel ay ka hesho wax ay malab ka samayso arrimaha iyo arrimo kale ayay ka hadlayaan ragga shinnidu sanaadiiqda ay ugu jirto waa kuwan axmed calikaari iyo maxamed cabdulaahi oo xalqadii hore ee shanaadna qayb ka ahaa oo iminka halkooda nooga sii wada kasii faallaynta shinnida iyo qaabka ay u shaqayso annagu hadda dad oo ganacsi udan lahaan ahayn laakiin ganacsi man haalkii ma noqon ganacsigu waa wax dhab yar haddii laga fiirsho sida hadda waxaano wax raacabta camal ah oo reer miyiha noqonay oo duurka gala awal marka magaalaa joog jirtay anugu magaaladan joogna kulligaynaba hadda soddon sano ganacsi kalaan kusoo jiray walaalku sidaasoo kale sina in badan ganacsigu kusoo jiray sheeko aan helnay oo waxaan in la dhaqdo oo la intifaacsado ah oo maqal nagu ah ayaan maaragtay juhdi u gelinay laakiin sidii ay nala aheedoo ganacsiga wixii ma noo wax nooc xamaal ahoo raacata oo hawl badan bay noqotay oo reerbaadiya in la noqdo lagu qasbanya reerbaadinimaan noqonay oo go-aynaan qaadanay oo cid reerbaadiyan la hoyanay oo xoolay noo qaleen oo iyo guurnaan waxaan la degnay kuwo kale oo maaragtay aan deegaankaba ahayn sidii raacatadii noo geysay deegaan reerbaadiyo geel iyo ari iyo lo dhaqaalesaha la arki jiray marka reermiyigu markay arkaan nin shinniyan sonaq raacsha leh maxay idan odhanayaan wallaahi arrintaas arrimahan layaab badan inagu ahaaday hadda ka hor waa naq raacinay dadka gobol waa gobol la yaqiinay oo lagu dhex abuuray oo lagu dhex as-aasay oo iyadoo laqoda iyadoo la xerayha arkay kuwana waa kuwaan hadda deegaanadooda lagaba oqoonin markaan tagnay deegaanka aan laga oqoonin oon lagu dhaqa jirinin aad iyo aaday ula yaabayaan hadda ka hor waxay weydiiyeen nin odayahoon la degnayo xool raactahay waxay ahayd wuxuu yidhi walaalow markay soo soofto oo duurka ay daaqayso sidee loo kala kaxaynaya haddaa dhowr xeraan ahayn wuxuu yidhi sidee loo kala hoynayaa oo cid walba ay kii kala keed u aqoonsanaysaa marka waxaan ku idhi anoo asaga la kaftamaya waxaan ku idhi wiilal yaroo kurayaaha jiro sida xoolaha kale galabta kala soo caayan nin walba xeraynayaan mucjisay ku noqotay laakiin sidaas sida saxdaa saas maahan mid walba ayadaa taqaana gurigeeda ayadaa soo aadaysa xeradun baa la ilaaliyaa mugibabaxda lama ilaaliyo ayadaa ka soo kala hoyaadaysa marka waxani waxay ahayd wax oo si caalamiya adduunya loo dhaqdo adduunya o dhan oo dhaqato laakiin soomaalida ku cusub annaga marka waxaan u tagnay dhabar adayg badan wax raba oo rarbaadinimo raba oo oo raacato camal ahaan galnay alxamdulilah lakin waan ku faraxsannaa hadda dhabar adayg badan kadib waan ku faraxsannaa dadka oo ganacsatada busineska waxay ku xisaabtamaan wax la yidhaha boqollii sanadlaa marka kuma xuma kuma xuma sababtoo taa waxaa suuragalka benigu sanadka dhan inuu iyo shaqeeyo oo wax la waxeeyo qof walbaba lacagta boqollaydeedii la yidhahdo boqolkiiba labaatanaa hesh ama waa khasaarta waxaan u malaynayaa waa ka fiicnaa alxamdulilah inkastoo maaragtay xaalad harjadata marka juhdig waa adag yahay dhaqaalaha laga faa'iidaynaya asna waa adag yahay saasaan u faham saas waaye saas waaye dhaqaaluhu faa'iida fara badan laga helaya faa'iidadaa laga helaya alxamdulilah dad badanoo hadda waddankooda ka cararay oo meelo kala aaday waxaan u malaynayaa inaan annagu ka qanaaco badan nahay oo deegaankaynii iyo maaragtay carruurahaynii aan la joognaa alxamdulilah waxaana waan ka helnaa aad iyo aad baan ugu qanacsannahay oo waxaan isleenahay dad badanoo oo tahriib galay oo rafaaday oo meelo aaday waad ka nolol wanaagsantiin isleeyahay mustaqbalkiina iyo haddaba maasha allah waxaad iiga hortaa marka bal marka hore oo la aasaasayay shinnidan haddii tirada badan la meesha joogto sidaad ku keenteen ila wax wax suuq yalo oo maaragtay lasoo iibinayo ma ahane
waxaan ku keennay horta bahashan sheekay nagu ahayd sheekay nagu ahaaday niman sidaasoo kale soomaaliyahoo nooga horreeyey ayaan la sheekaysanay cidba si ayay ku dooni jirtay ciduu koonfurta meelay ku baantay ka doonaysay cidna si indhacadaysa gobolkan hadda shinniyu lahaa jira hadda shinni ma laha hal xaba ma laho lasoo helaayo waxbaa gobolka ku dambeeyey waxaan isku daynay marka in aan gobolka ka raadino maalintii noogu horreysay ninaan soo wadanay oo xoogaa shinnida wax ka yaqiinay waxaan idhi walaalow shinniyaa meelna lakaga sheegay waxaan rabnaa shinnidaas inaad nala soo qabato macnaha si annaguna si baraatikaalayo indhahi waxa aan u eegno oon u qab- arrinta u baranno ninkaas walaalkaa waa na waday waa noo geeyey shinnidu noo geeyey nasiib wanaag dhowr ninna waana sii raacna lix nimaan shinnida ugu tagna maalintii noogu horreysay lixdii nin geed aad iyo qaad u khatar badan oo kulul oo ay malab ka samaysan malabkii lixdaan dhiminay lixdiina meesha baan ku xanuunsanna waa halkii shinnidu noogu horreeyo na soo dhoweyn lahaa ilaahay mahadiis waa xanuunsannayba meeshii baana laka soo qaashoon iyo matag iyo culays dhilaan la kulanno Eh, markii nala- ragaa na soo qaaday eh, waxaana la keenay tuulo layidhaa dac markii nala keenay dadkii oo dhan wayna yaqaaniin waxaa nala aqoonsaday nimankii waalnaa sababtay tahay in niman oo business ahoo maaragtay eh, sha- ganacsadayaal aan la ku yaqiinay niman iyo baadiyihii aada ku soo sumoobay waxay raadaan wax la yaqaano ayaan ahayn niman waxaan noqonay maaragtay dadku ay aad iyo aad ula yaabeen xaalkooda annagu hadda waxaas eh, waxba uma uma jixin jixin waa u dhabar adaygan markaan caafimaadnay waan raadina tii labaad waan raadina marka raadid sidaas oo safar dheer ahaan galnay ee maalintii koowaad markaan g- galnay maalintii labaad waxbaan ka barannaba heer isku filnaa isbuuci dambe isku filnaansho waxaan gaarnay annagu aan wax goob aan wax goobanno walaalkii aan maalintaas wadano kadib annagaa raadsana waxayna
walaal kale ayaan siinaya isla su-aashaas Een, horta walaal inagu rag ganacsataa oo deegaankan jooga ayaan u hayn Een, ganacsataduna ma ogtahay inta badan waxay ka sheekaystaan meeshii dhaqaale iyo wax ka soo baxayaan waxaa noo soo baxday marka mashruucan inaan galno shinnida oo shirkaddan aan asaasno aynul asal markii shirkaddii aan fadhiisinay ayaan dhaqaalihii aan ku aasaasinay ayaan diyaarinay waxaan islayn marka haddii aad dhaqaalihii keentaan oo santuuqmankii iyo wixii aad soo iibisaan shinniduna iyadoo iibaad helaysaan oo horey bay inkaaga imaanaysaa shinnidii aan rag u dirdirnay wixii wax dhib badanay noqdeen waxaan dhahnaa hawsha waan galnay waan ku jirnaa hadda meelaan uga baxna ma haynee een, aan masaarta galab ka saaranno marka sida walaalka uu kuu sheegay een, ninaan dhahnay isbuuc nagu tababar shinnida sida loo qabto geedaha sida loo jabiyo boqorka siduu u yaallo inaan no- noo kala socotaan rabnaa alxamdulilah adiga waa baxnay baabuur annaga aan lahayn aan wadanay Een, dhaqaalihii marka annaga aan haysanay ku talagelin waxbuu unoo qabo waaye waxay dantu nagu qasabta marka in aadan xoog ugu darno dhaqaalihi marka bare- waad garanaysaa shinnidu baadiyay degan tahay meesha ay ku jirtaa gaari jid ma galo gaarigii meelaad dhigaysaa waxaad lugeynaysaa muddo hal saac ku dhow Een, halkaa saac markaad meeshii tagto ayaad geedkii ama duuduntii ama hadday god aheed aad qudaysaa marka shinnidii noogu horreysay oon jebinay een, waad garanaysaa ilaahay baa baashan subxaana watacaala qur-aanka ku sheegayo malabba kala bedelanay soo saaraysaa oo midba kalar ah marka malabkii ay soo saartaa wuxuu noqday kii lagu qarasbaxayo oo shubanka iyo matagal ah waan ku xanuunsana dhammaanteen Een, inagoo ogaan la-aan ah qaarkiid ragga qaar ayaa dad reer baadiya ah oo ari ilaashanaya meesha nagu arkay markaasaa magaalooyinkii dadkii baa loo kala dhaanshayo rag socdaan ta noo yimid garbahin nagala soo galasaa baabuurtii oon saakay hal saacan ka soo lugayna ayaan maqribka noola keenay marka waan ku xanuunsanay waxa la heli karo oo baadiyaha laga heli karo oo shinni ah waxaa laga yaabaa dee boqol kilomitirba dhowr meelood un in wax laga helo Een, haddana ayadaas ruuxeeda meesha ku jirto cid walba ma taqaano haddana shinnida in joogtaa maasha allah aad bay u badan tahay oo hadda waxaa leedahay toddobaatan sanduuq iyo in ka badan aa xaraysan keligiina ma ahana carada dhan baa eh, shinni kale laga helaa shinni kale laga helaa marka sidee baad ku keenteen Ee, su-aal wanaagsan waaye horta annaga xeradeen xeryaha shinnida aan leenahay oo kambanigan oo shirkadeena aynul asal waa laba xero xero waa midaan mid kalena aan ku geynaynaa insha allahu Ee, magaalada ceelbure dhanka koonfur ka jirtaa dhammaantoodna waxaan ka aruurinay dhulkan baadiyaha oo annaga aan degannahay Ee, dadkii reer miyiga ahay maanta qofkii ku arka adigoo shinni raadinaya oo geed ka bixinaya hadduu ku arko Ee, taleefon nambarkaada wuu qoranayaa ha- asiga ariga u ilaalshaa baadihii buu degan yahay wuxuu arkayaa dudun shinni ku jirto wuu ku soo wacayaa marka wuxuu ku leeyahay war shinni baan hayaa geed ku jirta ii imaad marka asigana shinnida warwaa inuu kaa iibsado dhaqaale ayuu u baahan yahay adigana shinnida ayaa u baahan tahay marka haddii malab ku jiro ninkii malabka waa siinaysaa dhaqaalena waad ugu daraysaa adigana marka shinnidiyaa soo qaadanaysaa oo xeradii keenaysaa markaasaa waxaa ku qasban tahay shinnida in la rabaadeeyo- la rabaadeeyo santuuqii la baro boqorkii la tababaro adiga een, culays badanay leedahay Mar- marka reer baadiyaha een, dhaqaalaad siinaysaa waxaa reer baadiya dhaqaalaa la siinaya reer baadiya wayna wada barteen nimanka shinnida raadi jiray aaway hebel hebel yaa yaqaana taleefankiisa noo sheega dadku taleefon ay wada haystaan sidaas ayaa noola soo xiriiraa inaguna aan ugu tagna han u lugayna kama daalno haddii habeen nala soo baco habeenka inta dheer manaan cidda meel u dhufseexanaa subax ala saydan shinnidan soo jabinaa dhinac kale marka laga soo lama oran karo haddii shinnida carrada ka xaalufiseen oo idinka unbaa isku koobayo maaragtay sanadii khushub ma su-aasha ugu badan oo dadka reer miyiga inta badan percentage boqolkii konton shinnidu way kuu sheegayaan boqolkii kontonna waxay ku leeyihin inagaa ku nacficinayna nin shinni kuu sheegay adoo bixinaya ayaa waxaa kuu imaanaya qof kale asuu qofkii la diriraya markaasuu leeya waryaa maxaa shinnida ninkan ugu sheegtay shinnida annaga malabka kala baxayna waa macdanta dhulka ku jirta nimankan hadday xariistaan annaga malabka ma helayna maxaa ilmaha ku daaweynayna hadda kor baynu ugu dhacdayo maalin baa nin dhallinyaraa wuxuuna geeyey godod shinniyi ay ku jiraan oo qobarro la yidhaah marka qobarrada annagoo bixinaynaa duq waa yeela noo timid markaasi dhagax nagu bilaabday tuuriyo war walaalay shinnida ka taga arbaash marka waxay nagu qaadatay inaan muddo duqda aan tashkiilino shinnida mataqaan dan naga haysa aan u fahamsiino ayaduna aan dhahno war waxbaan ku xalinaynaa joog marka dhaqaalaan ku siinaynaa marka sidaasaan ku shaqayn jirna alxamdulilaahi hadda way noo fadhiisatay adiga hadda sanadkii saddexaad ayaa kalabar noo maraya laba sanan waa soo dhaafnay hadda marka waa laba xero oo fadhiso oo hadda isbixinayso dhaqaalaheeda iyo nidaamkeeda isbixinayo marka muhiimadda waxaa waaye shinnida dhaqaalaan soo qaadanaya shinniyaan abuuraya laguma abuuri karo waxaa ku qasban tahay inaad dana shinnida aruuriso oo baadiyihii tagto haddii xatee evan ay dhacdo shinnida inaad koofur inta ka soo aruurido xoogaa koofur waxaan maqlay inay waddankan ka shinni roon tahay shinnida markaa inta keenta way yaryaraanaysaa abaaraa iska jiraya sanduuqaa guuraya waxaa u baahan tahay sanduuqaan shinni kale in lagu caawiyo marka mar walbaba baadiyaa nolosha ku xiran tahay marka marka sidaasaan baadiyaha ku tagnaa shinniyaashana ku keennaa alxamdulilah hadda miyigana shinniyo badan oo gobolka la keenay oo koofur laga keenaaba inta guurayay wixii aan soo bixin in lamid ah baadiya nooga noqota marka sidaasaan isku dhaadhaafsanaa oo baxsad oo baxsad ahaa waaya gabagabadiiaanu ku dhownahay qaabka bal ay malabka u samayso iyo bal inta bilood oo maaragtay ay sheegeen malabka laga sugayo iyo qaabka adoo la tacaamushaan qaabka loo xanaaneeyo marka laga soo tago dee inaad rartaan oo meel ubax le iyo wax aad geysaan bal iyo cidda ka shaqaysa si kooban
horta walaal baashaan horta cilmigeedu cilmi aad u ballaaran waayo buwaag badan iyo kutubooyin badanaa laga qoray waa ujeedaa shinnida hadda meesha ay ku jirto waa guri aad u qurux badan oo dhisan oo mataqaanaa alwaax ah shinnidu marka tafaasiisheeda wax yaroo waraysiya laguma koobi karo waxay u baahan taha waqti aad u dheer sanduuq kasta shinnida ku jirtaa sanduuqale ma aadi kariyo xayawaanaadka ilaahay siiyey oo ilhaamiyey oo caqliga badan la waaye ayada isma qoofto sanduuqi meel la dhigaa boqorkiisa iyo shinnidiisa calaamad ilaahay isku siiya ayay isku waafaqayaan isku aadayaan marka geedaha ilaahay mataqaanaa khalaa'iqdiisa abuurana mid walba wuxuu ku noolaado ilahay ugu talagalay shinnidan laba iyo tobanka bilood oo sanadkii ah geed baa u bixinaya geedahaas marka meel iskulama yaalaan waxaad ku qasban tahay bishaan geedka ubixiyey hadduu dhaco inaad bisha kala aado hadda inaga waxaan soo daaqnay qurac iyo gegebo ayaa malab ka soo lisnay oon u guurnay waxaa inooga horeysay cadaad waxaa inooga soo horeeyey mataqaanaa qurac haddana waxaan joognaa jeerin hadda jeerinkan geed kalaa nooga xogo layihahdo bilaal sawir marka waxaa ku qasban tahay hadba geedaha buugaa noo qoran oo geedihii say u bixinayaan ay noogu qoran tahay marka geedahaas ayaa waxay u qaybsamaan laba qayb marka kuwa malab ayaa laga helaa oo malab badan ayaa laga lisaa kuwana waxaa waaye shinnida ilma ku dhigata shinnida kuugu noolaanaysa kaa guuri mayso boqoradaha ayaa ilmo fiican kuugu samaynaya laakiin adiga waxba kama helaysid marka geedaha shinnida ilmaha ay ku dhigato iyo kuwa malabka laga helo boqolkii toddobaatan waxaa badan kuwa malabka laga helo ayaa badan boqolkii soddonna waxay noqdeen geedaayada ilma ay ku dhigato marka sidaasaan u rararnaa un meelaha u geynaa walaal kale axmed ayaan siinayaa bal ka waran dhanka xanaaneynta rag baa meesha jooga qaabka hawshan loo hayo
hawshan ragga shaqaalaha iyo annaguba kulli shaqaalaan isla wadanna waxaan ka warhaynaa sanduuqdaas kulligood mid walba dhexdiisa waxaa ku jira inay horumar samaynayaan iyo in ay hoos u dhac samaynayaan waxaa lagu kala fahmaa waxaa weeye sanduuqda waa badan yihiin nambaraa mid walba leeyahay waxaan leenahay war nambar kow xaaladiisu maalin dhow sidaas maraysa haye maanta horumar uu samaynaya mase hoos u socdaa hadduu hoos u dhac jiro waxaad ku qasbanta inaad kabto ood shinnida goobta sida walaalka kuu sheegaya maxaa lagu kala garanaya marka hoos u dhac iyo korkaca waxaad ku garanaysaa shinnidii maha kugu jirtay way ilma yaraynaysaa hadday ilma yaraysa iyaduna waa yaraanaysaa boqoradu ilma yaraanta waxaa keeni karta boqoradoo dhinta boqoradoo madhaliis noqoto oo xilliga ay dhala jirta ka gudubta hal waxaa shinnida sanduuqa ku jirto malaayiinta hal xabbaa dhala ma wada dhalaan shaqaalo shaqo kale oo ilaahay ku addoonsaday inta kale wada shaqaynayaan xabad unbaa dhala marka xabadkaas dhalaha hadduu xumaado oo ama waa duqoowiyaa xilli waxaa jiro exbair noqonayo markii hoos udhacaas waxaa la rabaa inaan ka warhaydo boqorkiida ma shaqeynaya shinnida sanduuq number kow intaasoo number waxaa la rabaa inaad maskaxda mimirigaada ku duubantaa number habal suu u shaqeynayaa hordh- hordh- horumar uu sameeyu hayaa markaas dib udhaca ku socda kulligan wiilasha shaqaalaha inagu shaqaale waxaan nahay oo nidaamkii sanduuqaas dhexdiisa sanduuqaas dhexdiisa suu u shaqeynayo isla wada ogaana indhaha ku hayaan nahay waa taleefon aan usoo diraynaa markaanaan joogin markaan joogno waxaan leenahay fur sanduuqaanaan fiirina horumar iyo maaragtay iyo dib u dhac hadba wuxuu sameynaya si loola socdo dib u dhac hadduu dhaco sida walaalku uu sheegay waa ka ceshino dhawaatii marka boqorka haddii uu dhintaa mid dhilis noqdo sidee la yeelaya waxaan waxaad raadinaysaa boqorad ayaduna way raadisaa ayada haddii shinnidu ayadoo kuwaalitiloo fiican boqor hadduu ka dhimato ama mandhalays noqoto waxay samaysaa ayadaa boqor dooranaysa nidaam oo ilaahay ku addoonsaday ay ku samaynaysaa boqor cusub ay samaysanaysaa annagu marka mararka qaar waxaan samaynaaba boqoradaas waxaan isku daynaa markay- markay samaynayso xilli dheer ay ku qaadeen oo sanduuqa uusan iyoon horumarkiisa oo dib u dhac samaynayo waxaan samaynaa marka boqoradan soo goobnaa xaggee laga keena waxaan ka keenaynaa shinni kalaan soo qabanaynaa shinnidaas aan soo qabannay ee, shinniyaan ku daraynaa oo boqor la leheeda oo shaqaynaysa shinni haddaan ku darna boqorka waa noo sii horreeya laa shinni walba hal boqoraday leedaha shinnida aan soo qabannoo shinni ku darna boqoradeedina shinnidan hoos u dhaco ku socda boqorkeedi xun yaha ayaan boqorad uga dhiganaa nidaam waxaa jira lagu rabaayidayo laisku jeclaysiiyo oo oo nidaam oo maarata shaqaalu yaqaana ah malabka kale marka gabagabadii ayaanu ku dhownahay een, ilaa intee bilooday malabka kusoo saari karta Ee, walaal horta malabku bil ma lahane malabku waa fasal Ee, shinnidu waa sida beerahoo kaleeto Ee, geedka ugu dheer ay shinnidu malabka ay qaado inta aan aragnana waa labaatan casho waaye Ee, sida dhexdhexaadka oo u badan oo majoritiga u badan waxaa waaye ee, malabka waa shan iyo toban casho ayay kusoo saartaa geedka maalinkii ubaxa uu dilaaco geedka marka hore qurdho bax la yidhaahda iyo geryuu samaynaya ubax markuu dilaaco shinnidu way qaadaysaa toban maalmood ay qaadaysaa ilaa siddeed ilaa toban maalmood marka maalinka shan iyo tobanaad ama lix iyo tobanaadna malabka ayaa adag waa fadhiist marka malabkaas markuu adkaado fadhiisto la- la la qiimeeyo la yidhaha malabka la yidhaha waa bislaaday lisadaa lagu bilaabaya marka sidaas ayaa malabka lagu lisaa Ee, malabka marka waqtigiisu waa shan iyo toban casho dhexdhexaadka ha shan iyo tobankaas cashaa malabka lagu miiraa kadib marka malabkaas la miiro geedahan qaar way kusoo celiyaan malabka markay kusoo celishaan ee, geedahan qaar malabka way kusoo celinayaan waa loo kaadinaa marka geedkaas marka wuxuu ku qasbanyaa shan iyo toban casho geedka malab ah ku lista wuxuu kaa maqnaanayaa isbuuc maalinka kow iyo labaatanaad geedkii haddana ubax kala saaranayo ubaxaas wuxuu ku bislaanaa isbuuc kale marka shan iyo tobankii aa ku listay ee, shan iyo toban kale ayuu haddana geedka ubax kusoo ceshanayaa markaas haddana shan iyo toban maalmood oo kale ay qaadaysaa markaas geedaha marka ugu wanaagsan oo gobolkan madaxda u ah oo la yidhaahdo ee, geedaha malabka waa geedaha ugu malabsan oo ugu fiican oo shiniliydu ay ammaanaan waa laba geed waa cadaadka oo malab cadda aan ka helno oo ilaa iyo afar fasal saddex fasal ku soo celiya iyo bilcilka oo asigana malab cadda laga helo oo asina saarta ilaa iyo afar fasal oo aadna u malab badan ee shiniliydu ay jecel yihiin oo shaqaalaha iyo mushaaraadka iyo dadkaba dhaqaalaha dhan meeshasaaba looga tashadaa Ee, qaabkeed een, u farsamaysaan oo xagga nadaafadda iyo hagaajinta iyo wixii ilan dad baa la siin lahaa een, seed yeeshaan marka een, maaragtay gabagabada ay taho oo aad qaabkeed een, maxaad isticmaashaan Een, axmed aan weydiina su-aal horta bahashu waxa koonka la keenay waxa ugu nadaafad badan ayada waaye way aad bay u nadaafad badan tahay iyadoo hadda wax dhexdeeda wax yar oo jeermis ma ogolaan karto Ee, waxa xabad hadduu ka dhinto iyadoo nadaafadeeda ku maaragtay ee, ku taxadiraysa xabad shinni hadduu sanduuqa ku dhex dhinto way ka tuuraysaa wax yar oo jeermisa hadday aragto canug hadduu ka dhinto oo maaragta ukumaha way fogeynaysaa kilomitr fogay geynaysaa marka sidaas ayadu nadaafadda gudaheeda ayadaaba aad iyo aad u ilaalisa oo wax maaragtay ilaahay ku ilhaamiya waa dhinacaas markay nadaafadda ilaaliso annaga aan ka shaqadeeda markii ay noo soo gudubto sidaas oo sida wax u ilaali wax u ilaali kara ma jiraan ayadu waxaa bacteria adu waxaa indhahaadu garan karna idin arkaysa laakiin annaguna sidaasoo kale si la mid ah oo ku dhowaan u ilaalinaa ee, waxaa weeye markii mal- la bixinayo malabka waxaanu isticmaalnaa ee, shayay badan oo shabaqyalo oo shaandhoodhil oo ilaalsan oo maaragtay ee, hawada dhan iyo laga qar- laga qarinaayo marka haan weyn oo iyaduna nadiifsanaa lagu lagu ridaa malabka ee, marka nadaafadda aadan u ilaalinaa shaandhoodhinaan samaynaa si macnaha iyadu xabagta ay samaysay waa wax maarata ee, aysan toxba u yeelanin shaandhoodhin oo lasoo gado waxaan adduunyadaa samaysata adduunyada samaysata waxay ugu talaga shaayay alaabay u gadatay marka dariiqa adduunyada ay ku samaynaysay ee, wax online waa adduunyadu maanta xamaraa la keenay hadday shaandhad tahay haddii galoofyo tahay haddii wixii ilaalintii maaragtay oo addu- istaraatiijiyada loo dejiyay adduunyada nadaafadeeda ayaan sidii u isticmaalna hadda adduunyada horumarta looga isticmaalo kale haddii aan aan- aniga aan ka jawaabo horta een, hadda indhahda way qabanayaanoo santuumanka shinnida kalarkoodu waa caddaan waa kalar white ah cadaanka marka maxaa looga dhigay cadaanka waxaa adeegsada waxyaabaha nadaafada loogu dadaalo ayaa adeegsada dharka loo isticmaalo oo shinida loo gashto waa dhar cadaana koofiyadeeda waa cadyihiin shaatigu waa cadyahay surwaalku waa cadyahay marka shayga cadaanka wasaq ma qarsan kariyo waxaa la rabaa wixii bakteriyooyinka iyo jeermiska inuu arkaan tan labaad santuuq walba waxaa saaran kursi asiga loogu talagalay oo looga ilaalinaya ciidda waxaa looga ilaalinaya quraanshada waxaa looga ilaalinaya xasharaadka dhulka ku socda marka sidaas ayaaba waxay ku tahabaan aadaaba loo ilaasha nadaafadeeda sanduuq walba dhulkuma yaal kursi uu saaran yahay markaas waa ujeedi kartaa sanduuq walba wuxuu saaran yahay kursi laba sanduuq isma saarna marka sanaadiiqda qaab casri u samayseen xaggee lagu sameeyey yaa si sameeyey walaal waxaan horta barnaamijkan waa barnaamij caalamka laga dhaqdo soomaalida inay dhaqato waxaa u fududeeyey dunidana waxay keentay dharkii loogu shaqaynayey qalabkii boqoradaha lagu ridaayey mishinadii malabka lagu lisaayey dharkii loo isticmaalayey santuuqmankii iyagoo mataqaanaa beec ah waxay yaalaan magaalada muqdisho sidaasaan kusoo iibsanaa hadda annaga calaa santuuq wuxuu macnaha markii la dhisayo la rinjeeyinayo santuuqmankan originaal waayo jeenaha laga keenay oo la diyaaraynayo ilaa saddex dabaqiisa oo dhammaystiran waa lacag boqol dollar ku dhow asigoo sidaana dibadda laga keeno asigoo saanaho bagaasha oo furfuran ayaa soo iibinaysaa adiga ayaa dhisaya waa rinjeeyinaysaa waa isku xiraysaa kursi ayaa soo iibinaysaa marka adiga qalabkaas aad diyaarsato ayaa haddana waxaa raadinaysaa shinida axmedu dadka kale degmadan hadda ceelbuuran joogno dadka isticmaala ama shinida sidiina kale shirkadaha maxay dhan yihiin marka idinka laga soo tago shirkado kale ma jiraan ama shakhsiyaad kale oo haysta aaday u badan yihiin waaba dhow dhib baynu noqon lahayd badan kaligaynana waxaa waaye dadka dad badan waayo qof walba ayada un caqligeeda iyo maskaxdeeda ay baxsay samaynayn maadaama soomaalidu waxa wax maarata khibrad dheer u leeda aysan ahayn marka qofba waxbay keeni waa badan yihiin ilaa ay waxaan marinaya gobolka hadda toddobaatan xero way ku taallaa toddobaatankaas xero taleefonaa laysa wadaarsanaya warhay shinidu jiroodhimaa ku dhaca jiroodhinkaas ku dhaca si caalami ugu dhacan qofaasi online oo diina ugu helaya qola cido ka daaweysanaysa qofaa luqadii garanayo ka samaynaya nimankaas ajnabiga adduunyada daaweynaya luqadii dadka inta badan garan maaya qofka garanaya marka kuwaas maarata la xiriiraya kuwaas maarata in qadka la xiriiro luqadii say u daaweyahan arko dadka marka uu tafsiilaadkiisana u leeyahay saas waxaan arka qole u daaweynayso nidaamkaas marinayso saas u habeynaysa muuqaal iyo waxba u daawanaya muuqaal u daawanaya ha marka in badana marka lakala macaasho toddobaatan xero ka badanaa ku taala marabay soo saartaa marabka gobolka nasiib wanaag marabka malabka loogu jecel yahaa waay aad iyo aad bay maarag dadka ayna dhahaan malabka ceel buuran rabaa maxamedow gabagabadii marka seed u gadaan bahasha ma qarashka bal iga waran oo tusaale saddexda litar oo kale inteed iibinaysaan horta walaal malabka hadda anaga kambanigeyna aynul casal shirkada waxaa jira inta kula soo xiriiraan malabka si jumlaha kaaga qaata ayaa jira dadka qaarna dad ganacsataa iyo dad malabka isku daaweeye ayay macaamil laliyiin asi ka qaataan inaga marka hadda malabkeenna inta badan waxaa naga qaata dad kastamara ah oo ayaga isticmaala oo shakhsiyan u isticmaala oonan ganacsi ka raadinaynin saddexlihii marka waxaan ka bixinaa toddobaatan ilaa toddobaatan iyo shan doolar intaas ayuu u dhexeeyaa macnaha jumlada ma waxaad ku diidaysaan qarashkeeda idinku yar
jumlada waxaan ku diidaynaa ninkan jumlada wax kaaga iibsanaya asiga ayaa wuxuu leeyahay xarumo shiniyood marka haddii aad malabkaadi beec dadka ka gadanayso kastamarada ay kaa kala tagaan berri waxaa ku qasbantaha ninkan wuxuu ku yiri anaa iska qaadato ilaa malabka beec macnaha u heli maysid dad maysid marka kastamarkaan ku ilaalinayo malabka u soo bixinayo ballaminayo haddii malabka uu kala go-o waxaa leenaha geed hebelaa soo dhow markaasay dadka suganayaan waxaa kaloo jira walaal oo mataqana rabaa in meesha uga faa'iidaysto gobolkan galguduud khaasan degmada ceelbuur barnaamijkan oo shinida ku soo kordhay wuxuu u noqday dhaqaale abuur innaga hadda meeshaan shinida markaan keennay waxaan laga yaabaa hadda isbuuc kadib inaan guurno waxaan ku qasbannahay gaadiid aan ku guurno marka magaaladaan tegaynaa nin gaari haystaan raadinaynaa gaarigaasaan lala heshiinayaa ilaa yo laba boqol saddex boqoloo doolaroo kaa qaadanaya meeluu ku geynayaa meesha haddana aad tagto waxaa ku qasbantahay shinida biyo in loo shubo deegaanka ayaad u tegaysaa biyihii baabuur baa biyo kuu shubaysa shinida biyo la-aan meel ma joogayso xerihii shaqaalihii jooglaashin u baahan yihiin meesha aad tagtaa ummadda ayaa kaaga faa'iidaysanayso marka dadka kuu shaqaynayna ayagana lacag bay waxaa kaloo intaas kasii muhiimsan deegaanka aad tagtaa marka ciidaha reermiiga aad la daristo inkastoo dhibaato badan aan ka soo marnay shinida ayay wax ka baranayaan marka waxaad helaysaa nin shaqaalaha oo dhahay war shiniya rabaa inaan ka shaqeeyo wuxuu la sheekeysanayaa wiilasha kaloo shaqaalaha inta mushaaraadka ay qaataan wiilasha heryaha joogo laba mushaar ayay qaataan mushaar oo bil kasta ah way qaataan waxay kaloo qaataan commission ay malabka ku leeyihiin ay ku xisaabtamayaan fasalkan wixii soo baxo intaasuu jirgaanaan leysa intaasuu commission uu leeyahay marka ninkan dhaqaalahaas waa aruursana sanadkina wuxuu helayaa dhaqaale isku xiran oo sheernimo uu ku helay bishana wuxuu qaadanayaa lacag markaasaa deegaankii iyo dhallinyaradii kulli maalinba mid cusubaa kuu imaanaya oo shaqaal raadinayo gabagabadii dadka kambaniyada ama shirkadaha iskale marka lasoo tago dadka ka shaqeeya oo malabka ka shaqeeya maxay la egyihiin marka laisku gegeeyo qiyaaskii ee qarash ka soo galo saaxiibka maqlis inuu qaybo kale ka sheekeeyo
dadka qarashka soo gala waa badan yihiin waxaan u malaynaya hadda toddobaatankaas xero dadka shaqaalaha oo ka shaqeeya oo dhaqaalahaas ku tiirsani toddobaatan lagu dhuftay ugu yaraan saddex qof waxaan u malaynayaa inay tahay laba boqol iyo xoogaa qof shaqaalo joogtaa waaye oo maaragtay ku tiirsan ayaga shaqaalaha dadban wax la yidhaahaa jiro oo waxaa weeyaan waa ninka gaariga leh waa ninka maaragta biyaha u keenay hadda biyaha nimaa keenay wax looga keenay lacag uu ku qaadanaya marka waxaa ka mid a dhaqaalaha dadban oo si dadban uga dhaqaalaha uga faa'iida dukaamada ka mid a annaga hadda dukaan xilligu markuu adagii aan saarannahay waxaa suuragala in sanadka uu nagu yeesho ama lix bilood nagu yeesho lacag gaaraysa kun iyo inta oo tasiilaadka shinnida ku baxay ah
maxaa ka mid ah waxaa ka mid a raashinkii oo ay wiilashu maarata xerada loo soo qaadayey saliiddii maaragtay waxyaalihii kaloolma tasiilaadkii uuna biniaadamkaas maarata meesha ku nool intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa qaybta lixaad ee barnaamijyada imtixaanaha ciwaankooduna uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur insha allahu intaanu barnaamijyo kale dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hirdaweyne amxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen